camali shaqada xaggeeda ilaa maa yutiiqu wuxuu karayo uun mooye bal xadiidkii kollay macnihiisii guud intaa weeye imaam maalik baa muwadiciisa ku soo saaree laakiin cibaaradu ku soo saaray tan inoo taalla weeye balaganii can abi hurayrata annahu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dee abi hureyrana imaam maalik waa atbaacu taabiciintii oo taabiciba maaha saa daraaddeed abi hureyre lama kulmin marka qaala alxaakimu xaakim baa wuxuu yidhi haadaakani mucdalun mucdal weeye oo munqadicun maaha mucdal weeye can maalikin maalik xaggii mid la icdaaliyey oo dee mucdal ah acdalahu haakada fi lmuwa fi lmuwada'i maalik istanbul kitaabkiisa muwadac ku wariyuu ugu icdaaliyey ama uu sanadkiisii aanu u xidhiidhin ciduu u riday marka iyada halkan tacriifkii markaan eegno laba waxii ay ka dhacaan isnaadkiisiiyo midka wax ka iyo laba wax ka sii badan bal taas dee waxaaba la odhan karaa imaam maalik wuxuu la kulmay asxaabtii abi hureyre qolooyin kaba mid ah oo kol ruux keliyaaba isaga iyo abi hureyre u dhexeeya maxamed ibnulmunkadir oo kale waa la kulmay oo si fiican buu laba kulmay isaguna abi hureyre oo la kulmay naciim ulmujmir isagana soo gaadhiyo oo hagaag u soo gaadhiyo isna abi hureyre waa la kulmay saciid ulmaqburi iyada taasna waxa weeyaana la kulan maaha adigu laba nin baa maq isdhalay baa la yidhaahay oo saciid almaqburi iyo abi saciid almaqburi labadoodna asxaabtii abi hureyre ka mid ahan isdhalay ee laakiin ka yarba weeradka ayuu soo gaadhay saciid ulmaqburi oo isna asxaabtii abi hureyre marka waxaaba la odhan lahaa ruux keliyaaba dhacay oo laba may dhicin laakiin maxaa lagu ogaaday laba inay dhacsayn tan weeye fahada alxadiidu xadiidkani mucdalun mucdal weeye sababtuna liannahu saqada waxa dhacay minhu isaga xaggii iyo isnaadkiisa isnaani laba ka dhacay mutawaaliyaani isku xiga bayna maalikin wa abi hureyrata maalik iyo abi hureyre dhexdooda laba raawi kaba maqanyin oo kol hadduu dee dadkii isaga la kulmayba soo gaadhay mid keliya waa ixtimaali lahaa eh imaam maalik muwadaca dhexdiisana sidan buu ku yidhi axaadiisa imaam maalik muwadaca wixii ku sugan kuma dhamma waayo axaadiisa muwadac aadba uma sii badna dee axaadiis badan oo laga wariyey oo muwadac khaarijkiisa lagaga wariyey baa jirta haddaba khaarij almuwadac axaadiisii lagaga wariyey ayuu xadiiskani ku soo arooray isagoo mawsuul oo sanadkiisu dhan yahay halkaasaa lagu ogaaday laba inay ka wada dhacsan yihin inuu markaa mucdal yahay labaatanba waayo waxaa bal markaa saqada minhu snaani mutawaaliyaani min riwaayati alxadiidi khaarij almuwada'i muwada wax ka baxsan haakadaa sanna looguma wariyay inoo soo socoto imaam maalik kuma wariyo maxay ah can maalikin can moxamed ibni cajalaan can abiihi can abi hureyrata oo imaam maalik bal markaa xadiidka moxamed ibnu cajalaan buu ka wariyey isaguna abihi cajlaan cajlaan baa abi hureyre ka wariyey markaa waxa u dhexeeya maalik iyo abaa hureyre laba raawi weeye oo maxamed ibnu cajlaan iyo aabihii haddaan nin saddexaadba soo gelin sidnas ay sheego bal markaa waxaa dee inoo cad mucdalkii inuu yaama tacriifkiisiiba inoogu rumoobaya taas tacriifkiisi ayaa inooguba rumoobaya bal kolley muwadaca maalikna axaadiisa xoogaa ayaa uu balaqani markaasan oo kale uu ku wariyey balaaqaadkana balaqani kada dee uu yidhi oo xoogaa ayaa jirto lixdameeyo gaadhsiisanaya laakiin ibnu cabdilbar baa guud ahaan ba axaadiisa musanaf ku wada xidhiidhiyey waxaan afar xadiis ahayn oo uu yidhi waan waaye taasna risaalo maanta jirto oo madbuuca oo ibnu markaa salax leeyu afartooda ku xidhiidhiya way jiraan xukmuhu xukumkiis mucdalkii tacriifkiisii waan soo aragnay misaallo waan u soo aragnay bal xukumkii almucdalu xadiidun daciifun mucdalku xadiis daciifa weeye wa huwa aswa-u xaalan isagaa ka xun xagga xaalad ama arin iyo xaal ahaan uga xun min almursali mursalka ujeedadu mursalkii aan soo marray ee niri waa daciif iyo walmunqadicu munqadica inoo dambeeya ee isaguna daciifka isaga kasii liita weeye kasii daciifsan taas baa isagoo xaalan u wadaa waa kasii liitaa kasii daciifsan yahay sababtuna waxa weeye waa likasrati almaxduufiina min alisnaad dadka go-an ee laga gooyey isnaadka badidooda ay badan yihiin oo dee mursalkiina waxaa la arkay ruux keliya unbaa u ahaa ixtimaal haba jiro munqadaca inoo soo socdaan markaan laba meelood wax ka dhicino meel ay wax ka dhacaan waa ruux keliya isagii laba ama dadka sanadka ka maqan baa badan taas buu uga sii daciifsan yahay labadaa kale wa hada alxukmu xukumkan cala lmucdali mucdalku inuu yahay dee kaa daciifka ah bal aswaw xaalan min almunqadici waalmursal biاlitifaaqi bayna alculamaa'i isku waafaq ay isku waafaqsan yihiin culimadu ayay ahaatayoo haddii mursalkii aynu kusoo marray qoloynu yidhaaheen waa la xujaysanayaa ama kal haddaanu cillo kale lahayn ay iskaba saxiix yeelaan kan ma jirto cidle waa la xujaysanayaaye kol haddii aanay caddaan iminka xadiidkan muwada'a maaliki ku sugan waxaan ogaanay ciddii warinayso markaa isagii dee icdaalkii duruqdan kaleu kaga baxay ee mithaalkiibaa sida muwada'a ugu sugan yihin baan ku haysanaayo xaggii xukum ahaan bal isaga waa wixii sanadkiisaasi siiyo dambe laakiin bal marka aanay jirin saas oo kale makhrajkiisii inuu inoo caddaado ciddii dhacday aynaan helin waa xadiidka daciifo iyada taa hadal aanu ku jirin mucdalkii kolleyna aynu kutubta bal halkan waayo ma taabanee suuro kaleo suurooyinkan mucdalka kamid ama mithaal kale oo xadiid nin taabici atbaacu taabiciintii uu taabici ka warinayo oo isaga un uu ku joojinayu kalaamkiisii ka dhigi xadiidkuna asalkiisa hore xadiid marfuuca uu yahay taasoo kalena dee mucdal way yidhaahaan oo mithaalkaasna xataa sharxii dee bayqooniye ama kaas zurqani sharxiisa ama zarqani waaba mithaalku waa ku sugnaa halkana taqriibka nawiya dee amhaashii oo dhan waa kuba sugan yahay oo taabicigiibaa atba atbaacu taabiciintii ninka kamid ah baa taabici xadiid ka warinayo isagu ku joojinaya ama dhaafinayo xadiidkana asalkiisa hore waa marfuuc can ariiqi hada taabiciyi markaa meeshii saxaabi un baa dhacsane laakiin mawquufnimadan laga dhigay ama isaga lagu joojiyey ayaa dee nebigiina meeshii lagaba saaray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh o saxaabigiio dee loo geeyey marfuucnimadii xadiiskaayo meesha laga wada saaray ayaa isagana laba la gooyey oo dee mucdalka suurooyinkiisa way ku daraan kolle misaalla waa ku sugan yahin kutubtaas weye musalaxa ka heri karsaan ijtimaacu ijtimaaciisa maca bacdi suwari mucalaqi mucallaqa suurooyinkiisa barhkood uu laba kulmayo oo macnaa waxa weya dee tacriifkan aan soo aragnay ee sanadkiisa kay laba iyo wax ka badani kaba dhaceen ayaa awqaada qaarkeed haddii dhicitaanku sanad bilowgii yahay mucallaqii tacriifkiisii baa isaguna meesha soo gelaya isagiina mucdalkiina waa kan tacriifkiisii waa ku rumoobaya bal markaa wuxuu halkan inoogu sheegayaa mucallaqu suurooyinkii uu lahaa barhkood inay mucdalka kulmayaan oo dee mucdalna lagu idlaaqi karo mucallaqna lagu idlaaqi karo suurooyinka qaarkood walow suurooyin ay ku kala tegayaan ay jiraan tiibuu inoo caddayna wuxuu idhi ina bayna almucdali mucdalka dhexdiiya wa bayna almucallaqi mucdalka iyo mucallaqa dhexdooda cumuuman wa khusuusan min wejhin cumuum iyo khusuus weji ah ay min wejhin ayaa waa tacbiir kolley dee cilmiga mandiqa ah markay laba shay ay wax ay ku kulmayaan jiraan oo labadooda ay ku kulmayaan oo mid kastaaba uu ku rumoobayo ay jiraanna wax ay mid kastaaba gooni ahaan isagu ugu rumoobayo kii kale aanu ku rumoobaynay kala leeyihiin ayay kaba cabiraan cibaaradan ama cumuum iyo khusuus min wejhi haddii la yidhaho cumuumun wa khusuusun mudlaq la yidhaho iyadana dee tacaabiirtooda markay waxay sidan oo kale ku kulmayaan jiro mid kastaaba ku rumoobayo midkoodna wuxuu ka kale uu la siyaadsan yahay oo waxa weeyaan uu isagu gooni ahaan ugu rumoobayo laakiin kii kale aan dee taa aanu ku rumoobeyn isagu si aanu wax dheeraad oo kale aanu lahaynna dee cumuum wakhusuus mudlaq baabay idhaahaan iminka halkan waxbaa ay ku kulmayaan waxa ay ku kulmeen ama suurada ay ku kulmeen mucdalla wuu noqon mucallaqana wuu noqon laakiin maxaa jirta suwar mucdaluun ah een mucallaq noqon ahayn oo tacriifka mucdalkuun uu ku rumoobayo suuro mucallaquun noqonaysa en mucdal noqon ahayn oo tacriifkii mucallaq inuu ku rumoobaya laakiin tacriifka mucdalka aan ku rumoobeyn marka taas baa ah cumuum wakhusuus min wajin waana wax mandiq weeye bal alif fayajtamicu waa kulmayaayo almucdalu mucdalki maca almucallaqi mucallaqa maci fii suuratin waaxidatin suurad keliya waa halkay ku kulmayeen wahiya suuradaasi waxa weeye idaa xudifa haddii la gooyo min mabda'i isnaadihi waa xadiidka isnaadkiisa bilowgii raawiyaani laba raawi oo mutawaaliyaani isku xiga oo sanadka xadiiska bilowgiisa waa daraftan sheekhyada musanifiintii ay kuba sugan yihiin ayaa laba raawi ay ka dhaceen oo isku xiga oo meel keliyii fahuwa mucdalun dee mucdal weeyo laba raawi baa ka dhacay isku xiga wa mucallaqun mucallaqna weeye oo dee sanadka bilowgiisiibaa la xadafku uu ku sugan yahay ina waa ti aan tacriifkaa kusoo marray fi anin waaxidin mar keliya oo mucdalna waa ku rumoobaya mucalaqna waa ku rumoobaya ama mucalaqna waan ku idlaaqi karnaa mucdalna waan ku idlaaqi karnaa waa suuraday ku kulmayeen wa yufaariquhu fii suuratayni laba suuradoodna mucdalku uu kaga tegayaa kaga duwan yahay mucalaqii oo uu ku faaruqayaa waaxid idaa xudifa haddii la gooyo min wasadi ilisnaadi isnaadka dhexdii raawiyaani laba raawi oo mutawaaliyaani isku xiga fahuwa mucdan oo sanadka bartankiisa iyo laba raawi ka dhaceen labadaa raawi way isku xigaan fahuwa mucdalun mucdal weeye walaysa bimucallaqin mucallaqse ma aha oo taas mucallaq baa waayo sanadka bilowgiisii waa joogaa saqadkii uu dhexduu ku yimi dhexdii baa laba raawi oo isku xigaa ka dhaceen mucdalun buu kaasnu yahay eh mucallaq ma aha oo halkaa mucdalkaa iska leh idaa xudifa haddii la gooyo min mabda'i lisnaadi isnaadka bilowgiisa raawin faqad isnaadka xaggiisa hore ayaa raawi keliya ka dhacay raawi keliya ka dhacay fahuwa kaasi mucallaqun mucallaq weeye walaysa bimucdalin mucdal maaho dee mucdalkii laba raawi baa la shardiyayay inuu isku xigaa inay dhacaan halkan raawi keliyaa dhacsan isnaadka bilowgiisiina weeye markaa mucallaq baa taa la odhanaya se mucdal ma laho labadan suuradood way kala leeyihin oo mid kastaaba ka kale wuxuu kaga duwan yuu la dheeriyaa meeshii iman waxay wada leeyihiin oo ka dhexeeyay ku kulmayaanna waa jira saas baa cumuum wakhusuus min wejina macnaha uu yahay ama wuxuu keenayo bal taas bay jirto oo suurooyinkay ku kulmayeenna waa suurada wixii aanay ku kulmaynay ku kala dunaayeenna waa labadan suuro ee kale xukumkiisii iyo tamhiilkiisiiba waa inoo soo sheegay taas waana inoo dhan tahay kolley dee mucdalkii ay ka hadlayeen culimadu kale xaafid ibnu xajarna baxsiyo aada u muhiim uu ku leeyahay kitaabkiisa nukat oo waxyaalahan dee guud ahaanba kutubta musalax ay mucdal ahaan ee tacriifkeelaba waxay ka dhaceen dhaafsan oo ah kolkol inay xadiis aan waxba kaba dhacin marka macnihiisa aan la kala saarayne uu ishkaal uu ku sugan yahay raggii hore qudamada aha ay mucdal kaba cabiraan oo dee uu amhilona laba yimaado min madaani almucdal mucdalka meelaha laga helayo waa ujeedada kutubta mucdal dee badan aan ka heli karno qaala suyuudiyu suyuudi wuxuu yihi kitaabkiisa tadriib raawi min madaani almucdali mucdalka meelaha la filayo ee ama laga helayo isagoo ama mucdal badan laga helay amtilo kala duwan aan kaba helayno waxaa ka mid ah iyo mucdal walmunqadici iyo walmursali ujeedada mucdalkii munqadici mursalkii axaadiisa caynkaasi sanadkooda ay wax ka dhaceen ama nooca inoo dambeeya ha noqdayo labada nooce imaka aan kaba baxnay midna shalay midna imaka inoo dhammaanayo meelahan si badan uga helayno waxaa ka mid ah alif kitaabu sunan lisaciid ibni mansuur kitaabkaa sunanta ee saciid ibni mansuuro waa nin mutaqadim oo sheekhadii muslim iyo kaba mid aha sunantiisiina horta waa qaybo muhiimo waa laga hayaa ama ka mudbacaysan yihiin taas kitaabkiisa uu leeyahay waayo waxyaalo iyaduna asaaniidooda dee saqadyadaasi ay ku sugan yihiin oo amhilo kala duwanaa laga helaya mu-alafaatu ibnu abi dunya ninkan la yidhaaho ibnu abi dunya kutubtiisa waa kutub badan buu leeyahay waa nin isaguna mutaqadima qarnigii saddexaad raggiisii weeye oo bal ibnu maaja oo kale tafsiirka waxbuu kaga wariyaa ama uu kaga wariyaa dee kutubta halkaasuu lixdaa kaga sugan yahayba ibn cabdullahi ibni moxamed ayaa la yidhaahyo kolley laba boqol iyo siddeetaneeyihii ayuu dhintay waayo waa nin markaa hore oo dabaqada raggan dee umuhaad kale ama khaasatan raggan sunanta lehoo kale iyo dee da-doodii ahaa magacana markaa mualif waa nin dee akhbaari oo akhbaar badan lahaa kolley riwaayaad badan leh mu-adib buu raggii khulafada ahaa ee khulafadaa barhkood awlaadoodu tarbiyeyn jira oo mu-adib buu ahaa marka waa nin adigu aqoon badan lahaa saa daraadeed kutub aada u badan oo imikana majmuuco fiican dee kolley laga hayo qeybna fiican ama imika ay dee markaa laga soo madbaceeyey ayuu leeya u sanadkiisa wax ku wariyo dee waana inta badan waxyaalo mawaadiic khaasa ayuu wax kaba qoraa dee kutubta u badan oo imika casharaad gaadhay inta badan waa wada mawaadiic khaasa kutubtaas oo kale wada shaamila maaha haddaba kutubtiisaa sanadka ayuu wax ku wariyaa waxyaalo badan oo mucdala ama munqadica ama mursala waan ka helaynaa taas buu leeyahay ibn abidunya xaafidu dahabi kitaabkiisa siyar aclaam nubala tarjamadiisa mujaladka saddex tobnaadna way ku sugantay ayaa wuxuu kaba cabiraa kutubtiisa markuu sheegayay isagoo xuruuf lmucjamna ku tartiibiyey oo dee aada u badan tahayba o fiiha mukhada'aat wacajaa'ib nin adigu maxamed saciid ramadaan la yidhaaho maxamed saciid ha khayr adigu magac sidaasa leh ayaa imika majmuuco kutubtiisii kamida ma garan kara inta uu gaadhsiiyey intan arkay waa ilaa lixiye soo madbiceeyey oo taxqiijiyey oo kitaab almuxtadariin iyo sifatu naar oo kale iyo kitaab uljuuci iyo adigu bal markaa kutub kala duwan sabir iyo kutub saas oo kala duwan oo adigu markaa weliba dabacaad fiican laguma madbuceeyo daar ibnu xasmi ay soo saartay ayaa jira oo bal haddaba ninkaas kutubtiisaas ayaa waxa weeye ayaa iyadna madaantii mucdalka ka mida almunqadic munqadici tacriifuhu tacriifkiisii luqatan xagga luqada huwa smu faacilin ismu faacil weeye min alinqidaaci inqidaac ayaanu ka soo jeedaa dud alitisaali xidhiidh didkii awaa go-itaan ayaa dee ismigiisii faacil mastarkaas yahay istilaaxan xagga istilaaxa munqadico bal tacriifku inoo horreysiiye maa xadiis weeye lam yatasil aanu xidhiidhin isnaaduhu isnaadkiisu calaa ayi wejin wejkiika oo kaana uu ahaada inqidaacu go-itaankiisa iyo inqidaaciisaasba siduu doona haba noqdo ee kol haddii aanu sanadkiisa wuxuun ay ka dhaceen ama aanu xidhiidhin munqadic baa la yidhaha waa tacriif shaamila waa tacriif mucdalkii ku rumoobi oo mursalkii ku rumoobi oo mucallaqii ku rumoobi oo munqadica khaaskee dee inta badan muta-akhiriinta ay munqadic yidhaaheen kuba rumoobaya taas wey waana tacriifkan kusoo aragnay bayquuniya wa kullu maa lam yatasil bixaalin isnaaduhu munqadicu lawsaali waa tacriifkii isagaana laakiin sii bayaamin doono waxba tacriifka imaka intaa uma dhaafayno sharxu tacriif tacriifkan bal sii caddayntii iyo sharaxii yacni wuxuu u jeedaa tacriifkani uu keeni ana kulla isnaadin isnaad kasta oo inqadaca go-ay min ayi makaanin makaankii kao kaana uu ahaadaba macnaa isnaad kasta oo wax dhacay ay ka dhaceenuun makaanka dhicitaanku halkuu doono haba ahaado oo waa maxay sawaaun waxa siman kaana ahaaya alinqidaacu inqidaacaas min awali lisnaadi isnaadka bilowgii ahaaya aw min aakhirihi aakhirkiisa ahaaya aw min wasadihi dhexdiisa ahaaya kaas wuxuu doono haba noqdee kaa maxaa lagu magacaabayaa hadalkii waxaad moodaa inaanu waxa weeyaan jumladii taam noqone waxaa lagu magacaabayaa munqadic marka haddii dee taas aynu nidhaahno fayadkhulu fiihi waxaa soo geli calaa haada waa binaan calaa haada tacriifi wey tacriifka haddaan ku soconoon sidaa nidhaahno almursalu mursalkiibaa isaga tacriifkan dee uu shamin waalmucallaqu waalmucdalu taas wey waana siday dee bacdigood ay ku tacriifiyeen laakiin muxuu yihi laakina culamaa almustalaxi almuta-akhiriina taasi aimo mutaqadimiintii kamidaba taa ahaa dee mursalkaba waa taa tacriif shaamil aan kusoo aragnay oo usuuliyiinta iyo fuqahada oo kale iyo inqidaac kastaba ay mursal iyagu odhanayaan haddaba laakina culamaa almustalaxi mustalaxa culimadiisii almuta-akhiriina dambe khasuu way khaas yeeleen almunqadica munqadica bimaa waxbay ku khaas yeeleen lam tandabiq aanay ku daboolmin oo aanay dee ku rumoobahayn oonay ku daboolmayn caleyhi isaga korkii suuratu lmursali mursalka suuradii aw ilmucallaqi mucallaqa suuradii aw ilmucdali mucdalka suuradii oo wuxuu leeyahay bal tacriifkaa shaamilkee bacdigood ay ku tacriifiyeen bayquuniyana kusoo aragnay haba jire oo taasi markaa ha noqonayso munqadicu inuu ismi caama yahayoo sanadka haddii ay wuxun kaba dhacaan in lagu magacaabayo markaa mursalkiina munqadicun uu noqon iyo kuwii kaleba taasi haba jirtee laakiin culimadii hore dee qeyb kaba mida iyo ragga muta-akhiriinta culamaa lmusalax si ay wixii u kala soocaan aanay dee aanay tadaakhul u dhicin ayay mid waxaan suuro aan mursal ku rumoobeyn tacriifkii mucdalna ku rumoobeyn mucallaqna ku rumoobahayn ayay ku khaas yeeleen munqadica oo waaba tan markaas wakadalika sidaas oo kale oo ah inuu suuro dee gaar ahoo aan kuwa kale ka baxsan suurooyinkaynu kuba soo maray munqadica loo isticmaalo ayuu kaan ahaa isticmaalu lmutaqadimiina fi lgaalibi raggii hore iyagana markay isticmaalkoodii iyo camalkoodii isticmaalkoodii inta badan isaguna suurada khaaska ayuunbab u ahaa walidaalika saa daraaddeed tacriifkii bal markaa wuu inoo sii dambaysiiye kale bale markaa aan kan ka dunaaye walidaalika saa daraaddeed buu qaala nawowiyu nawowiyu isagoo dee macnaha shaamilkaana tilmaamay wa aksaru ma yustacmalu waxa loo isticmaalo munqadica waxa ugu badani waa fi riwaayati man shaksi riwaayadii duuna taabiciyi taabiciga ka sokeeyey can isaxaabiyi saxaabiga uu ka wariyo isagoon sheegin taabicigii u dhaxeeyey ee saxaabigan kaba maqlay wadalika ka maalikin can ibni cumara waa maalik oo ibni cumar kaba warinaya oo maxaa imaam nawowi yidhi macnaha waxa isticmaal ahaan u badan oo kan marka munqadica la sheegayo shaksi aan taabici ahayn hadduu saxaabigii ka warinayo oo waasdadii u dhaxaysayna aanu sheegin taas baa isticmaalkooda u badanoe munqadica culimmadu yidhaahaan ama inta badan ay u isticmaalaan kaas baa u badan oo waa nin aan saxaabi adigu taabici ahayn ayaa saxaabigii wax ka warin ciddii u dhaxaysay oo isagu ka maqlayna ma sheegayo waa xadfay kaas munqadic bay dhahan dee suuradaasna tacriifyadii aynu soo marnay oo dhami haddii aanu meeshan laba ka dhacsanayn oo mucdal meesha aanu kaba iman kuma rumoobayaan taas baa munqadici yahay almunqadicu haddaba cinda almutaakhiriina min alxadiis ee raggii mutaqadimiintana iyaguna isticmaal ahaan way isticmaaleen been mutaakhiriinta agtooda ee ahluxadiiska kaba mid ah munqadica waxaa la yidhaha si ay u kala soocaan oo dee ujeedadu tacaariiftan ama anwaacdii ay u kala baxdo mid kastaba gooni ahaantiisii uu kii kale uu kaba socmo wixii aanay isdhex gelin huwa munqadico ma xadiis weeye lam yatasil aan xidhiidhin isnaadu isnaadkiisu oo mima laa yashmalu waxaanu shamlinahayna waa cibaaradu ku yar saaraya ixtiraaskii ismulmursali mursal magacii wixii aanu shamlinahayna inqidaacaha aw almucalaqi mucalaq mursalkii aanu ku rumoobahayn aw almucdali mucdal markaa magacii aanu ku rumoobayn ama aanu shamlinahayn fakaana almunqadica munqadici waxaaba weeyaad moodaa ismun caamun magaca guud inuu u yahay likulli inqidaacin go-id kastoo fi sanadi sanadka ku suganoo maa cadaa suwaran halaasad saddex suuro aan ahayn oo wuxuu leeyahy inqidaac waaba shaamil waa yar macno caam ah inqidaac kastoo sanadkii ku suganna waa lagu idaaqayaa waxaan saddex suuro ahayn muta-akhiriinta agtooda oo saddex suuro ayuunbay kuba saaraan saddexaas suuro maxay tahay oo min suwari linqidaaci inqidaaca suurooyinkiisa suwaran halaatan saddex suuro waxaan ahayn oo min suwar inqidaaci inqidaaca suurooyinkiisii kamida wahiya saddexaas suura waxa weeye xadfu awali lisnaad isnaadka bilowgiisoo la gooyo kaasi waa mucallaq buu ahaa munqadic la odhan maayo aw xadfu aakhiri ama aakhirkiisoo la gooyo waa daraftii saxaabiga kuba sugnaa taabici wuxuu kor yeelay waa mursalkaasna oo isagana lama odhanayo munqadic aw xadfu isnayni laba goynteed mutawaaliyeyni isku xiga min ayi makaanin kaana meel kastoo uu ahaadaba labadaasi ay dee dhacaan sanad bilowgii dhexdii aakhirkii wahaada markaa kaasna waa mucdal haddaba saddexaas suuro waxaan ahayna inqidaaca sida imika maalik can ibni cumar oo kale naafic baa qaaliban u dhexayn jiray naafic baa meeshii kaba maqan suuradaas oo kale dee midna saddexdii inooguma rumoobayso sanadka bilowgiisii ma xadfanaa aakhirkiisii ma xadfanaa dhexdiisii laba isku xigaa kamay dhicin marka waa suuro gaar ah oo ka baxsan suurooyinkii oo dhan taas baa munqadic lo odhan hadday laba dhaceen laakiin labadii aanay isku xigin iyadana tacriifyadii inooguma rumoobayaanoo munqadic baa la odhan walow laba meelood inqidaacu yahay oo haddii dee ay isku xigaan baa mucdal la odhan lahaaye tiina xidhiir la-aanta baa magacii mucdalka meesha ka saareysa mataca dee isaga inuu ku rumoobo marka wuxuu uhi wahaada kani huwa ladii kii weeye mashaa uu socdayo calayhi korkiisa alxaafid ibnu xajar khaatimatu lxufaad oo xaafid ibnu xajar ti uu kuba socday weeye fi nukbati wa sharxiha nukba iyo sharxeedaba uma inahu qad yakuunu kolkol dee munqadicani ruux keliya un maahay ruux wax ka badan baa munqadicun la odhanayaa marka muxuu yihi uma tii buu inoo sheegayaa uma inahu qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaaba alinqidaacu inqidaaci fii makaanin waaxidin alisnaad meel keliya oo isnaad ka mida ayuu baaba inqidaacasi ku sugan yahay meelaha kale sanadkii waa dhan yahay taas waqad yakuunu inuu noqdaaba la arkaa inqidaacani fii akhara wax ka badan min makaanin waaxidin meel keliya oo ujeedadu meel wax ka badan ay dad ka dhaceen laakiin aanay isku xigin kaan yakuuna waabaynu noqdaan inqidaacu inqidaaci fii makaanayni wax loo dhexeeya de waa laba meelood oo kala duwan oon isku xigin aba inqidaaci aw halaaatin masalan munqadicun baa la odhan ee dee mucdalkii hadday isku xigaan unbaa la odhan lahay bal kaa weeye munqadico dee xukumkiisuna waa inoo dambeeya arrin kalea jirto oo dee iyadna ay tahay tan khaasatan ruuxa asaaniid iyo waxyaalaha caynkaas iyo kutubta takriijkiiya waxaa daalacanaya inuu ogaado ama tacliilkoo kaleoa imika munqadicii iyo mursalkii waa laynoo kala soocay dee saa mucdalkii iyo mucalaqii baa laynoo kala soocay culimadu kole magacayay isticmaalaan oo dee ismigii ayay isticmaalayaan munqadic mucdal mucalaq waadna taa tacriifkoodii aan aragnay kolna ficil bay isticmaalaan oo waxay leeyihiin hebel baaba xadiiskan irsaariyey taas oo kale iyada marka sanad ay ficil isticmaalayaan saqadkaasi siduu doonaba ha u dhaco khaasatan munqadic iyo mucdalka haddaan mursalka eegno imika iyadoo munqadic iyo mursal ay noo kala baxeen haddii ficilka ay culimmadu isticmaalayaan marna dee ficilkani waaba iska laasimo manay dhahaan qadacahu fulan oo qadacahu dee maqduucii baaba dhici karta in lagama fahmayo inqadacahuna dee maba noqonayso waa ficil laasima ee waxay isticmaalaanuun labadaba arsalahu arsala ficilka iyada ficilka mursal iyo munqadic waan ka inoo kala soocayn laakiin hadday culimmadu ficil isticmaalayaan mid kastaba waxay u isticmaalaanuun arsala kutubtaasaasaa ku sugan xadiidtee ninkani uu riday cid kale rirtay arsalahu fulan taabicigii way dhahaan markaanu dee saxaabigii sheegin ciddii kama sokaysan oo kale malik can ibni cumar oo kale arsalahu malik waabay odhanayaan oo markay ficil isticmaalayaan iyada ficilka arsala unbay isticmaalaan kale lama isticmaalo ee kolkolna khada dadka qaar waa ugaba imanayaayo iyadoo xadiidkii aanu mursal ahayn markuu arkay iyagoo yihi arsalahu fulan ayuu odhanaya istilaaxu dee mursalkii inuu ahaa saxaabigu maqan yahay isagoo kan saxaabigu joogo ishkaal baa kuba imanaysa siduu xaafid ibnu xajar kitaabkiisa aada u muhimka ah ee nukadka uu kuba baraarujiyey laakiin waa ninkaan had iyo goor dee mawaqaca dee isticmaalaadkoodii aan kala soocin culimada had iyo goor dee isticmaalaadkoodii kala duwanaa aan laba socon ama istilaaxan iyo tacriifkan caamka un kuba dheganaada bal marka taasna waa arrin dee ah baraarujin leh ama in la ogaado leh arsalahu markay leeyihin maaha uun inuu saxaabi xadiidkaasi mursal yahay inqidaac kastaba arsalahu wa isaga isticmaal markuu ficil yahay taasay isticmaalaan marna ma yidhahaan dee qadacahu iyo waxaa ma yidhahaan misaaluhu ma rawaahu cabdurazaq can isawriyi can abi isxaaq misaalkiisu waxa weeye cabdurazaq wuxuu wariyey thawri can abi isxaaq can zayd bni yuhayc can xudayfata marfuucan in wallaytumuuha haddii aa u dhiibtaan dee khilaafada iyo taas ababakrin faqawiyun amiin waa nin xoog lahoo aaminho dee labadii shardiye looga baahnaa halkan camal cid gudanaysa ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin labadiiba waa wax laga wada helayo taas inagu waxayna khusaynaysa waa inqidaaca sanadkiiyo misaalkee faqad faqada waxaa dhacay buu leeyahay min hada lisnaadi isnaadkan rajulu nin baa min wasadii dhexdiisa ka dhacay wahuwa shariikun sharik weeye waa qaadigii saqada waa dhacay min beyni thawriyi o abi isxaaq ho abi isxaaq horta waa la kulmayba dee thawri soo gaadhiye axaadiis kaleu ka maqlina way jirtaaye laakiin dee culimadu ma aha un kol hadduu wax ka maqlay sidaasu ku daaya inuu kaba maqlaye dee waxay leeyihiin tatabuc dhan oo wixii uu ka maqliyo wixii aanu ruuxani kaba maqlin ay kala soocaan bal markaa wuxuu leeyahay xadiidkan thawri can abi isxaaq waa laba noo kulmay wax kala wariyey oo imaka halkan eese maanta halkan saqdi baa jira oo thawri abi isxaaq asabiici kamuu maqlin waayo nin baa ka dhacay buu leeyahay saqada min beyni thawriyi abi isxaaq id cili ana thawriya thawri lam yasmac ma maqlin alxadiida xadiidka min abi isxaaq abi isxaaq mubaasharatan toos ugama maqlin wainamaa samicahu wuxuu ka maqlay min shariikin shariiku lqaadi ayuu kaba maqlay wa shariikun shariik baa samicahu min abi isxaaq kaba maqlay inqidaac halkaasu jira fahada linqidaacu inqidaacan imika laa yandabiqu caleyhi kuma daboolmayo oo ku rumoobi maayo ismulmursali waayo dee mursal magacii meeshii aakhir lisnaad waxba kama dhacsana wala mucalaqe mucalaq magaciina kuma rumoobayo awalulisnaad waa joogaayo waxba kama dhacsano cabdirazaaq oo musanif ahaa sheekhiisii sawri waa kan sheegay walalmucdali mucdal magaciina kuma rumoobayo ama ku daboolmi maayo waayo laba nin ma wada dhacsana waxaan haynaa waa nin keliya fahaa waa munqadicun markaa waa makaankan oo kale shariik baa lasoo helayba aan saas oo kale aan loo soo helin dee waa daciif bilitifaaqi bayna alculamaa wadalika kaasna waxa weeye waa liljahli garasho la-aanta bixaali bixaali raawi lmaxduuf raawigan meesha ka maqan ee la gooye xaalkiisa lagaba jaahil yahay bal halkaa waxaan kaga baxaynaana munqadici almudalas kolley intii aan ka yar gaadhsiin karno waa dee adagu toban daqiiqa ama ilaa sideed daqiiqaan yar ku jiraynaa mudalaskii waxa weeyaan un waa kii inoo soo sheegay saqdigu laba inuu ukala baxo saqdi daahir ah oo waa umuurahaasoo dee kolley ninkii cilmigan macrifo u leh ayuu daahir u yahay dee ninkii aan macrifo ulahayn waxa weeyaan daahir uma aha eh waxa weeyaan saqdi daahira iyo saqdi khafiya afartii uu yihi waa saqdi daahira waa taawan ka soo baxnay iminkana halkan saqdigii khafiga ahaa ayuu inoo gelayaa ama inoogaba bilaabmayaa oo laba ahaa tadliiskii ama mudalaskii iyo mursalkii khafiga ahaa mudalaskii oo hadal badan buu soo horreysiiyey tacriifu tadliis tadliiska tacriifkii luqatan xagga luqada almudalasu ismu mafcuulin weeye min atadliis dee waxaana ishtiqaaqiisu yahay tadliis kolleyna dee waxyaalaha mushtaqaadka asal waxa waa masterkoo dee meelaha dhowrkeen soo arkayne dee min acdala iyo min kada uu lahaa waa iska dee ficilka markaa kolley ficilka masterkiisi unbaaba ishtiqaaqu ah sida halkan iminka iyo halkii horeba iminka masterkii usoo qaatay min atadliis watadliisu tadliiskuna fi luqati xagga luqada kitmaanu caybi silcati cani lmushtari alaabta ceebta ay leedahay oo la qariyo oo ninkii iibsanayay lagaba qariyaa tadliis la yidhaah waa ceeb la qariyey waa wax aan waxa weye nuqsaan waxan ku sugnayd oo la qariyey iibkoo kale wixii aad mabiicdii ahaayo nuqsaan iyo in lahaayon ruuxii iibsanayay loo sheegin ee loo qariyay taas baa tadliis la yidhaah waa aslu tadliisi tadliiska asalkiisa horena mushtaqun waxaa laga soo dhambashay min adalasi dalas dalasna waa maxay wahuwa dulmatu dalasku waa mugdiga aakhira leyl aw ikhtilaadu dalaami ama se madowga iyo marka dee habeenka aakhirkiisa oo kale iyo iftiin yaroo dee xaggii kasooba kordhay oo waagii kaba soo kordhay ay isku jiraan ay isdheehaan taas baa lagu magacaabaa kamaa fil qaamuusi sida kitaabka qaamuus kuba sugan fa markaa uu leeyahay ferusdabadi fakaana almudalisa markaa ujeedadu waa macnaha imika loo soo qaatay muxadisiinta usoo qaateen iyo macnahan luqada sidee bal xidhiirhka ka dhexeeya inoogu yar muujiya ayuu cibaaradan ula yimaadaa saan marar soo aragnay fakaana almudalisa markaa ninkii mudaliskaha waaba isagoo litaqdiyati qarintiisa uu qariyey cala alwaaqifi kii daalacanayay way isku daagayay macnaa daalacanayay cala alxadiidi xadiidkii kor joogsanayay daalacanayay qarintan uu kaba qariyey dee ruuxii waxa weeyaan meesha raawigiisa ahaayo waa cidan uu riday ayaabad moodaa adlama inuu madoobeeyey amrahu dee waa ikhtilaadu dalaam soo mayahayn arrinkii xadiidkan ama sanadkanba inuu mugdi kaba dhigay fa saara lxadiidu xadiidkii markaa uu noqday mudalasanka la qariyey ceebtiisii ama wixiisii la qariyey taasi waa luqa ee istilaaxan xagga istilaaxa ikhfaau caybin ceeb qarinteed weeye ceebta halkana waa dhicid iyo waxyaalo de waxaa loo ridayaaba raawiga dacfigiisa ha noqda ama sabab kale fil isnaadi snaadka kuba sugan bal tacriifkiisa hagaag buu inoogu keeni doonaa iyo tacriifkiisii dee khaaska ahaaye iyo wa taxsiinun lidaahiri waa wax guutani iyo fiicnayn daahirkii sanadka la fiicneeyo oo macnaa ceeb sanadku lahabaa la qariyo ruuxan ciddii wax ka maqlay ma sheegin dee dhicitaankan iyo inqidaaca aynkaasna waa ceeb bay ku tahay sanadkii iyo nuqsaan bay ku keenaysaa daahirkiisiina waa la fiicneeyo waxa laga dhigay oo dee yaan lama cadaynay haddii kale been buu noqonay laakiin dee waxa iihaan baa jira iyo dadkii oo looga dhigayo si wuxuu ruuxani ruuxan ka maqlay oo wax meesha ka dhacsaniba aanu jirin oo daahirkiisiiba sidaasna laguba fiicneeyey wax ceebna way jirtaayoo dee saqad baa jira qarsoon taas buu yahay si guudi lakiin tacriifku waa inoo iman doonaa dhabtii aqsaamu tadliisi ama dee khaaskan uga jeeda qaybaha tadliisku u kala baxo litadliisi tadliiska qismaani laba qeybood baa usugnaado ra-iisiyaani madax asala weeye waaweyn laba qeybood oo waaweyn baa usugnaado huma waxa weye tadliis lisnaadi isnaad tadliis lisnaad iyo wa tadliis shuyuukh mid tadliis lisnaad lagu magacaabo iyo nooc kaleo tadliisu shiikh la yidhaha labadaba way noo iman doonaan tacriifkood iyo waxood oo dhan tadliis lisnaad laqad carafa way tacriifiyeen culamaau lxadiisi xadiiska culimadiisii hada nawca nawcan oo min atadliisi tadliiska ka mid ah tadliis lisnaad waa sanadkan waxbaa ka dhacaya kolley labadana waa ti aynu kusoo marnay bayquniyadii yarayd y oo labada qismiba waye waayahay hada nawca min atadliisi bitacriifaati mukhtalifa tacriifaat kala duwan bay ku tacriifiyeen wase akhtaaru waxaan dooranayaa buu leeyahay sheekha kitaabkan li asaxaha tacaariifta ay ku tacriifiyeen ka ugu sixo badan waa daqaha aadna ugu daqiiqsanee dee ka kale waxyaalo kale oo aan tadliis ba ahayn oo soo geli karo halkii mursalkii khafi ama aan laga soocahayn oonay kala soocmayn sida tadliiskii iyo mursalkii khafiga ahaa oo kaleo tadaakhul meeshay imanayaa ku sugan tan laakiin way kala baxayaan laba wuxuu kala soocan bay noqonayaan ood hagaaga ad u kala saarta u kala garatid haddaba ta ugu asaxsane uguna daqiiqsane isaga un ku rumoobayse noocyadii kale sida mursalkii khafiga markaa aan dee aanu soo hoos imanahayn taas baan dooranayaa fi nadari aniga sida dee garashadayda buu leeyahy aragtidayda nin kale waxaa dhici karta inuu mid kale dooran karo mid kale u arki karo ta asaxa ay tahay wa huwa tacriifu limaameyni labadii imaam tacriifkood weeye abi axmed bni camrin ilbazaar waa imaamkan kitaabkan weyn bale wa abilxasan ibn اlqaطan saaxibu اlwahm walihaam labada tacriifkood wahada tacriifu tacriifkaasi waa waxa weye tacriifu an yarwiya inuu wariyo araawi raawi canman shaksi uu wax ka wariyo qad samica minhu uu wax ka maqlay maa lam yasmachu waxaanu maqlin maa lam yasmachu waxaanu maqlin minhu isaga aanu ka maqlin min gayri an yadkura isagoon sheegin annahu isagu samicahu inuu maqlay minhu waa tacriif laakiin sharaxiisa markuu inoo sharxo ayuu hagaag aynu ugu sii ogaan doonaaye wuxuu ihi an yarwiya laqbadu baan ku laamiyay inuu wariyo weeye araawi raawigu caman shaksi uu wax ka wariyo qad samica uu maqlay minhu waa nin uu la kulmay weeye oo soo gaadho bal uu axaadiid kale ka maqlay oo la ogyahay inuu wax ka maqlay waa sheekhiisiiba axaadiid kaleu kaba maqlay ayaa muxuu ka warinayaa maa lam ma wax buu ka warinayaa iyo axaadiis axaadiis lam yasmacaanu maqlin minhu oo nin uu wax ka maqlay caadi ahaan dee si caadi a ugaba maqlay ayuu axaadiisii uu ka maqlay iyada markuu ka warinayaa tadliis ma aha axaadiis kale oonu ka maqlin isaga ayuu isagii ka warinayaa welibana maxaa uu la sii tacriifkii min gayri an yadkura isagoo sheegin annahu samica minhu inuu isaga ka maqlo hadduu yidhaho samictu ama xadathanii oonu waxna ka maqlin waa kadib sariixa weeye waa baan cad weeye markaa ma sheegayo inuu wax ka maqlay ee laakiin ihaan baa jirto cibaaraad laga moodi karaa daahirkooda inuu wax ka maqlay laakiin taa aan sariix ku ahayn buu isticmaalaya saacan fulan oo kale ama qaala fulan oo kale taas buu isticmaalaya kaas baa tadliis la yidhaahaa markaa marka tacriifka lagu tacriifiyana mursalkii khafiga nooc kalau noqonaya ka soocanoo tacriifkan ka baxaya iyada taas waanan arki doonaa sharxu tacriif tacriifka sharxiisii halkan buu intii inoogu sharxayaa laakiin intaa wax ka badan waqti uma haysto halkaas inoo sheego allah subxana wa tacala alam tadliiskii ayaan tacriifkiisii soo aragnay ama tacriifkii isagu soo doortay oo ahaa kii bazaar iyo ibn alqadaan iyo ay lahaayeen mar markaa tacriifkii buu dib ugu laamayo inoo sharxaya wuxuu yihi sharxu tacriifi tacriifka aan imika soo sheegnay caddayntii iyo sharaxiisii la sharxayay wa macnaa hada tacriifi tacriifkan imika aan soo sheegnay macnihiisu waxa weeye ana tadliis alisnaadi tadliis lisnaadka oo dee tadliiskii laba ayuu inoogu qeybiyey midna waa tadliis lisnaad midna waa tadliisu shuyuukh markaa tacriifkii tadliisulisnaadka unbuu inoo soo tacriifiyey kii tadliisu shuyuukh isagu waa inoo dambeeyaa oo uu inoo keeni doonaa markaa wuxuu yidhi haddaba tadliiskan tadliisulisnaad la yidhaah waxa weeye an yarwiya inuu wariyo araawi raawiya can shaykhin sheekhuu ka wariyo qad samica uu maqlay minhu sheekha bacda alaxaadiisi axaadiis barhkoodu ama axaadiista qaarkooduu ka maqlay laakina hada alxadiida xadiidkan aladii xadiidkaasoo dallasahu uu tadliisiyey maanta ee uu ciddii uu ka maqlay aanu sheegin sheekhana uu tiiriyey lam yasmachu ma maqalo minhu min ashaykhi sheekhan kamuu maqlin wainamaa samicahu wuxuu maqlay xadiidkan min shaykhin sheekh aakhara kale oo canhu sheekhan uu marka horeba isaguba la kulmuu wax ka warinayo ka wariyey ayuu ka maqlay fayusqidu wuxuu ridayaa daalika sheekha ninkii isaga iyo sheekhiisa kaleba u dhaxeeyey ee uu xadiidkan gaarkaa ka maqlay ayuu tuurayaa wayarwiyahu wayarwii waa warinayaa xadiidkii oo xadiidkiina waa warinayaa wayarwiihi canhu waa can daalika shaykhi sheekhan oo sheekhiisii uu axaadiisa kale ka maqlay ahaa laakiin xadiidkan aanu ka maqlin bilafdin lafdi iyo cibaaruu kaga warinayaa muxtamilin ixtimaali lisamaaci waqayri wakayrihim maqal iyo kayrkiiba dee suurtagal ay tay inuu ku dhaco oo samaac waa ixtimaalayaayo dee waxaad maqashay qaala fulaan iyo can fulaan waad odhan kartaa samaacna ma ixtimaalayo oo dee waxaa kaluu ixtimaalayaa samaacli iyo dee waxa weeyaan lafdigani kuma cadda qaala fulaan iyo can fulaan iyo waxyaalahaasi kuma cadda maqal aada ruuxan wax ka maqashay siday samictu iyo xadathanii taas ay u keenaysa inay wax kale u keenahayn haddaba cibaaro si aanu been u noqon labadiibaa ixtimaali oo samaacna aqbali karta samaac la-aanna aqbali karta ayuu isticmaalaya adeegsanaya wadalika ka qaala aw can wuxuu taa u yeelayaa iyuhima si uu moodsiiyo oo hayrahu kayrkii oo dadkii kale ahaa annahu isagu waa raawigan mudaliskii samica inuu maqlay hu xadiidkan minhu min asheekh sheekhan maanta uu magacaabay ina kii uu ka maqlay waa ridaye sheekhan uu magacaabay xadiidkiina uu ka soo naqlinayo siiqadan aan sariixa ku ahayn samaacna uu kaga soo naqlinayo inuu ka maqlay dadka si uu gaba dhigoo loo moodo oo dadka uu sidaa u moodsiiyo laakiin laa yusarixu ma caddaynayo biannahu isagu samica inuu maqlay xadiidkan minhu min samica inuu maqlay minhu min hada shaykhi hada alxadiida xadiidkan inuu ka maqlay oo falaa yaquulu ma odhanayo samictu aw xadathanii sababtuna waa xataa laa yasiira si aanu u noqon kadaaban ku beenaalo ama been badan bidaalika qowlkiisan waxaanu maqlin uu yidhi samictu ama xadathanii aanu beenaalo ugu noqon ayaanu taa ula imanayn uma qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa alladii kii asqadahu uu riday waaxidan shaksi oo aktara kolkolna misaal baan arki doonaaye nin uu la kulmay buu xadiis ka warinayaa bal uu wax ka wariyey laakiin xadiidkan isagana kamuu maqlin ruuxii ka maqlina kamuu maqlina ruux labaad ama oo kale oo kaa kasii maqlay buu kasii maqlay oo markaasuu laba ridayaayo sheekhii marka horeba sheekhiisa ahaa eeu axaadiis kale ka maqloon kan ahayn ayuu xadiidkii kasoo naqlinayaa siiqadana kagaba soo naqlinaya oo markaa mid ama wax ka badan ayaaba dee dhici karta inuu noqdo wixii uu riday bal tacriifkii waa inoo tacriifiyey waana tacriifkaa dee uu isagu doortay wuxuu taa u leeyahy uu doortayna dee culimmada qaarkood tacriifkay ku tacriifiyeen sheekha haddii uu la kulmay oo uu la kulmay uun bal ama la mucaasarooday uun ama axaadiis kale ha ka maqlo ama yaanu ka maqlinbe waay dee tadriis bay kaba dhigaan oo marka dee waxa weeye nooca inoo dambeeya irsaal khafigiiyo isaga ma kala soocaan haddaba laakiin tan in la kala soocay labadoodii ayaa kuba sugan oo tan buu u doortay waana xaafidnu xajarta uu isagu ictimaadsado ee uu isagu xoogeeyo bal tacriifkii kaa weeye oo waa sheekh ay is arkeen isaraguun maahae uu axaadiis kale ka maqlay ayuu waxaanu ka maqlin buu ka warinayaa ujeedadu axaadiis buu ka maqlay dee axaadiis aanu ka maqlinna way jirtaa axaadiisi aanu ka maqlin halkuu ka sheegi lahaa waasidadii u dhaxaysay ayuu waasidadii intu tuuro ayuu sheekhay kasoo naqlinayaa waxaa ku kalifayaa dee asbaabo kala duwan baa kuma kalifo inoo keeni doono oo taa ayaga kuba xambaara kuma kalifa adigu ku xambaaray ulaba yimaadaan bal markaa waxa waxaanu dee isticmaalayaa un cibaaraadkaa aan ku caddayn samaac dee keenaya adigu dee laga dareemaya laakiin aan ku caddayn si aan dee hadalkiisa hadduu samicta ma xadasan yidhaah kaasi mudalis maahay waa nin beenaala ayuu noqon waxaanu maqlin saa isticmaaleen tacriifkii kaa weeye amhiladii way noo dambeeyaan alfarqu baynahu wa bayna alirsaali alkhafiy kollay markuu imika tadriiska ka baxo ayuu mursal khafiya inoo keeni doonaayo mabxas gaara leh oo tacriifkii iyo misaalkiina aan arki doono iminkase bal uu inoo soo horreysiiyey si tadliiska iyo loo kala saaray irsaal khafiya labadoodana waxaa ka dhexeeya saynu hore usoo marray saqdiga wuxuu inoogu qeybiyey iyo sanadka waxyaalahan ka dhacaya mid daahiroo muuqda oo ka afar noociya baan soo aragnay iyo mid qarsoon oo dadka aqoonta aada u sarraysara uun mooye dad kale aanay dareemi karin oonay soo saari karin oonay ogaan karin kaa qarsoonna labuu ka dhigayo waa tadliiska iyo irsaalka khafiga haddaba iyaga ayaa dee marka san imika laynoogu tacriifiyo tacriifkan uu inoo soo horreysiiyey imikana aan sharaxiisii aragnay laba waxbay kala noqonayaan oo kala soocan oo kala duwan haddii tacriifkan aan lagu tacriifin oo tacriifkii dee ibnu salaax iyo aimo kale ay ku tacriifiyaan la qaatana irsaalkiiyo isagii ma kala soocna way isdhex gelayaan oo waxa weeyaan dee tacriifkii labadoodiiba uu ku wada dhacaya ama uu shamlinaya bal markaa tacriifkii kala soocayuu inoo soo dhigtay imikuu inoo sii caddaynaya farqiga haddaba labadooda u dhexeeya iyaduu inoo dambeeyo mabxaskii almursal alkhafi oo inoo dambeeya imika intan uun yar munaasabadan iyo si loo kala saarun buu intan inoogu sheegaya alfarqu baynahu wa bayna risaala khafiy qaala abulxasan ibnu lqadaan imaamkaas baa wuxuu yidhi bacda dikrihi intii uu sheegay dabadeed bitacriifi saabiqi tacriifkaa imika aan ka soo baxnay hore ee isagiyo bazaar uu ka soo naqliyey waalfarqu farqiga baynahu wa bayna alirsaali baynahu bayna atadliisi wa bayna alirsaali irsaalka khafigaa weeye mahka daahirka u dhexeeya huwa waxa weeye farqigaasi ana alirsaala irsaalku riwaayatuhu waa shaksiga warintiisa caman shaksi uu wax ka wariyo lam yasmac minhu aanu wax ka maqlin oo taas wey oo kaa hore wuxuu ahaa nin uu wax ka maqlay uu axaadiis kale ka maqlay ayuu axaadiistii uu ka maqlay axaadiis aan ahayn buu ka warinayaa ciddii uu ka dee u dhaxaysayna wuu tuurayaa dee cibaaradaa can iyo qaaliya waxna uu adeegsanayaa kaasi tadriis buu ahaa irsaalku se waa nin uu la waqti ahaa isa soo gaadheen haddaanay isa soo gaadhin waa dee dadka dabaqaadka dadka uun ama kala yaqaanaa markaaba way garanayaanoo waa saqdi daahir ah waa inqidaacii buu tegayaa ee ninkan hadduu dee la mucaasarooday ama uu laba kulmay laakiin wuxuu ka maqlay aanu jirin uu dee tasaas uu axaadiistee uu u tiiriyo isaga ka wariyo axaadiistana kamau maqlin axaadiis kaleu ka maqlina maba jirto laakiin waa la kulmay ama waa soo gaadhay uun taasna waxaa lagu magacaabayaa irsaal baa lagu magacaabayaa khafiya intaas baa farqiga labadooda lagu kala farqinaya ay tahy waana kan si inoo sii caddaynayo wayadaaxu daalika kaa caddayntiisu waxa weeye ana kullan mid kastoo min almudallisi kan wax tadliisinaya ee mudalliska iyo walmursili kan isagu irsaalinaya irsaalan khafiyan irsaal qarsoon oo axaadiiste ayuu saa isaga sii daynayaa ciddii uu ka maqlay aanu sheegayn irsaalkan qarsoon labadooduba mid kastaaba yarwi wuxuu ka warinayaa can shaykhin sheekh shay-an shay buu ka warinayaa lam yasmachu aanu maqlin shayga minhu min asheekh bilafdin lafdiina uu kaga warinayaa yaxtamilu samaaca wagayra samaac iyo keyrkiiba ixtimaalayo labadaba aqbali kara taas marka halkaa waa iskaga mid eeg mid kastaaba sheekhbuu waxaanu ka maqlin ka warinayaa cibaaradan iyadu samaacna keeni ka aqbali karta ay oo noqon karta ixtimaali karta samaac la-aana ixtimaali kartana can iyo qaalo iyo ana fulanan dakara kada iyo waxaasuu isticmaalaya marka xaggaa waa iskaga mid xagay ku kala farqisan yihin ay ku kala duwayen waa tan laakina almudallisa ninkan mudalliski i qad samica wuu maqlay min dalika shaykh sheekhan axaadiisa axaadiis buu ka maqlay hayr alatii dallasaa tan maanta uu tadliisiyey axaadiis aan ahayn oo kale ayuu ka maqlo waa sheekhiisi sheekhan si axaadiistan un baanu ka maqlin markaas buu deetasan oo kale ayuu waasidadii xadfay calaa xiini ana almursila amaa xagga mursilku kan isagu irsaalan khafiyan wax irsaaliyey lam yasmac min dalika sheekhi abadan sheekhaas al-aan waxba kamuu maqlin lilaxaadiisi axaadiisi alatii arsalahaa uu irsaaliyey walaa kayraha iyo kayrkeedtoodna wuxuu ka maqlay mama jirto laakinahu caasarahu wuu soo gaadhay oo uu la mucaasaroodo la waqti buu ahaa aw laqiyahu amase uu la kulmay intaasaa u dhaxaysa haddii laakiin la yidhaaho waa ninkii oo xadiidkii ka wariya ruuxuu wax ka maqlay ama uu la mucaasarooday say dee aimada qaarkood ku tacriifiyaan irsaalkii khafigaa iyo tadriiskii ma kala socnaanayaan oo irsaalkii khafigaa iyo tadriiskii markaa wax keliya ku wada noqonayaan oy ku wada dhacayaan bal markaa kala farqintoodu oo dee ay taas ibnulqadaan iyo bazaariya ay kuba tegeen waayo tacriifkooda uu ka khaasay iyo tacriifkii qolooyinka kale ee iyagu wax shamlinaya irsaalka khafigaa kuba tacriifiyey sheekhana dee xaafid ibnu xajarna uu isagu ictimaadsaday uui kaas baa dee ka muctamadka ah si loo kala sooco maanta kitaabkan aan haynaana uu isaga walow labadii kitaab ee uu cumdada u ahaa ee isagu maadada cilmiga uu kaba qaadanayay tacriifkoodii aanay ahayn dee tadriib way tahay oo tadriib dee noocan labaad waa sheegeen laakiin taqriib oo kale iyo culumulxadiid haddana uu isaguna ictimaadsaday kaa weeyo waa saasaa lagu kala soocaya markaa mursalki waa inoo dambeeya tadriiskii baan sii wadanaynaa misaaluhu tadriiska misaalkiisu ma akhrajahu alxaakim xaakim wixii uu soo saaray weeye bisanadihi sanadkiisa uu ku wariyey ilaa caliy bni khashram nin cali bnu khashram la idhaaho oo qarnigii labaad dee waxa weeyaan raggiisii iyo qarnigii saddexaadba wax ka mid ah kaas uu sanadkiisa uu kagaba wariyey oo qaala wuxuu yihi cali bnu khashram qaala lana bnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyaynaha wuxuu nagu yidhi can izuhriyi intan buu yidhi eega can izuhriyi taas buu yidhi faqiila lahu bal can izuhriyi waa kitaabkan macrifatu culuumi alxadiid la yidhaha xaakim buu inooga soo naqlinayaa misaalka walow dee qolooyin ka dambeeyey oo sida dee khadiib iyo keyrkiina ay misaalkan soo naqliyaan laakiin macrifatu culuumi alxadiidi san uu sheekhu inoo sheegay baa dhacday oo can baa taallay qolooyinka kale misaal tadliisul isnaadka uun qeybihiisa ka mid ay misaal uga dhigtaan oo sii khaasa oo ay yidhaahaan isqaadu adaati riwaaya riwaayada adaadeedii oo la tuuro dee kutubta kale bal macrifada mooye laakiin sadee kifaayo jaamicu taxsiil aimadii kale iyaguna kaba dambeysay kutubtoodii markay ka soo dhiganayaan nooc gaara oo tadliisul isnaad kaba midahuuno isqaad ama barhkood tadliisul qadci ku magacaabeen oo ah ruuxu wuxuu ridaya adaadii riwaayada guud ahaan magacuun buu ku gaabsanaya ma odhanayo xadahanii iyo samictu can iyo qaalo iyo dakara toona odhan maayo ee wuxunbuu odhanayaa magacii oo keliya markaas taas bay soo qaataanoo bal xataa suyuudi maanta tadriibu raawi waa cibaaradii taalay oo isagoo kaba cabiray oo mithlu qaala wacan qaalo iyo can iyo anna waxaa la mida isqaadu adaati riwaaya iyadoo la tuuro riwaayada adaadeediio magacun lagu gaabsado markaasay misaalkan soo qaataan oo ay yidhaahaan markaa ibnu cuyeyne wuxuu yidhi azuhriyu oonu canba odhan halkan waa sida adigu kutubtaa kalen sheegayo kuba sugan laakiin canta isbaadkeedu waxaana dee misaalkaa kale kaba dhigaan ama tadliisulqadci haba yidhaaheen oo tadliisulqadci ama dee isqaadu adaati riwaaya ha kaba cabireen waana qeybihii tadliisulisnaadka oo adaadii riwaayadoo laba goynayo laakiin xaakim baa macrifatu culuumi alxadiid laftigan can ee sheekuba inoo soo dhigtay ayay kitaab kitaabkana isagu u tiirinayaa isaga iyo way ku sugnayd cantu can zuhriyi zuhrina waa sheekiisii in badan wax ka wariyay sufyaan ibnu cuyeyn faqiila lahu waxaa lagu yidhi samictahu min azuhriyi xadiidkan asamictahu min azuhriyi zuhri miyaad ka maqashay faqaala wuxuu uhi laa may kamaan maqlin walaa miman shaksina kamaan maqlin samicahu maqlay min azuhriyi horta zuhri kamaan maqlin kii isaga ka maqlayna xadiidkan kamaan maqlin axaadiid kale oo kale oo kala duwan oo badanna uu ka maqlo waa sheekhiisii bal asxaabtiisii waa dee waxa weeyaan xagga xufaada ahayd marka la eego zuhri ayuu kuba jiraa oo ragga hore dee asxaabta safka hore asxaabtiisa kaga jira ama dabaqada hore ayuu kagaba mid yahay axaadiis badanna waa ka wariya waana dabaqada hore ama dabaqada koobaad ee asxaabtiisa ama asxaabta zuhri laakiin xadiidkan kamuu maqlin markaasaa wuxuu yihi zuhri kamaan maqlin si wixii zuhri kasii maqlina kamaan maqline xadaanii cabdurazaaq can macmarin can zuhriy waxa ii sheegay xadiidkan oon ka maqlay cabdurazaaq dee kolle waxaa dhici karta culuwulisnaadun inuu gaba jeeday sufyaan ibnu cuyeyne tadriis waa lagu sifeeyo dee waaba tan aan aragno laakiin tadriiskiisu nooc gaara ayuu ahaayoo culimmada tadriiskiisa waa iskaba aqbalaan waxaana yidhahan isaga un mooyaane barhkood isaga un baaba taa lagu ogyahay dee arrintaasoo isagu had iyo goor nin siqo ah un mooye nin kale ma rido ujeeddada marka la weydiiye la yidhaha ruuxaad ka maqashay bal noo sheeg nin siqaa ayuunbaabuu magacaabaya nin kale ma magacaabo ujeeddadu nin daciifa bal dee waxa weeyaan dacfigiisu haba dhowaadee ma tuuro ee wuxuu tuuraa un waa nin siqo ah dee kolleyba wuxuu ridayaa waa siqa wax kale maba rido sidaas baabay dee iyada si gaara ay ula tacaamulaanba isaga tadriiskiisa daba xadahanii cabdurazaq can macmarin can الzuhriyi fafii hada lmithaali mithaalkan asqad bnu cuyeynata ibnu cuyeyna wuxuu tuuray اثنaيn laba baynahu wa bayna الzuhriyi isaga iyo zuhri dhexdii zuhrina waa sheekhiisii oo xadiis kalaba kaba maqlay waa tadliiskani waana tadliisulisnaadoo dee isnaadkii ayo sheekhiisii buu riday xadiiska uu kaba maqlay ayuu riday taas baa tadliisulisnaad tadliisu taswiiha waa nooc isaguna kolley tadliisulisnaad kaba mid ah simid wax la simay tadliiskeed hada nawcu nawcan oo min atadliisi tadliiska ka midi huwa fi lxaqiiqati dhab ahaan nawcu nooc weeye min anwaaci tadliis lisnaad oo dee barhkood nooc gaara iyo qismi gaaraha kaba dhigeene si guuda wuxuu baabu inoogu kala baxayaa tadliiskii tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuukhoo tadliisu taswiyuna qaybaha tadliisulisnaadka ayuunbuu ka mid yahay taas wey ayuu ka mid yahay nooc min anwaaci tadliisulisnaad alif tacriifu tacriifa tadliisu taswiya tacriifkiisa huwa tadliis lisnaad tadliisu taswiyo riwaayat raawi raawi warintii weeye can sheekhihi sheekhiisii isagoo wax ka wariya oo sheekhiisii waxbuu ka warinayaa ma tuuraya sheekhiisii markaa waa sheegaya uma isqaadu raawi dabeedna haddana raawi riditaankii raawigaasoo daciifin daciifa oo bayna siqatayni laba shaksi oo lagu kalsoonyay dhexdood ahaaday labadaas siqoo laqiya uu la kulmay axaduhumaa midkood alaakhara ka kale tacriifku waa taa laakiin wuu inoo sii suurayn doonaa suurayntaas baynu ku sii dee ama basintaas baan kusii fahmi doonaa ee waxa weeyaanu ninkan maanta tadriisu taswiye la imanayaa sheekhiisii uu xadiiskan ka maqlay wuu sheegayaa ma ridayo mana qarinayo uu magacaabaya marka halkaa isaga ma tadriisinaya sheekhi laakiin muxuu tadliisinayay tadliisku kaba imanaya nin daciifa oo sanadkaba ku sugan waa sheekhiisa wixii ka dambeeya un ama sheekhiisa sheekhiisa ha noqdo ama ciddii ka dambaysa ha noqdo nin daciifa oo sanadka dhexdiisa ku sugan oo laba ninoo siqa ah u dhexeeya ujeeddadu raawigiisuna waa siqo isagaa wax ka wariye sheekhiisuna waa siqo isagaa daciifa labadan siqana waa laba ninoo isa soo gaadhay haddaana isa soo gaadhin markii waa la garanayaa meeshan inaanay saqad inqidaac meeshii jiro oo waa la garanaya inqidaac daahira ku soo baxaya ee waa laba ninoo dee kulmay oo isa soo gaadhay ayuu kii daciifkaabuu meeshii ka tuuraya labadiibuu isxidhiidhinayaa siqada ahaa waa tadliis aada u khatar badan ee waana nooc qishi aada u foolxunba ah markaasuu labadoodii markuu xidhiidhiyey baa sanadkii muxuu wada noqonayaa dad wada siqaada ayaa soo baxaya dad lagu wada kalsoon yahay ayaaba xadiidkan ruwaadiisa ay noqonayaan markaa kan baa tadriisu taswiya la yidhaha waa kan sii suuraynaya waaba tan wa suuratu dalika taa suuradeedna waxa weeye an yarwiya inuu wariyo arraawi raawiya xadiidan xadiis uu wariyo can shaykhin sheekh siqatin sheekh siqa ayuu ka warinayaa sheekhaasna waxba kama ridaye uu sheegaya wadalika siqatu sheekhaa siqadiina yarwihi waa warinayaa xadiidkii can daciifin ku daciifa ayuu ka warinayaa daciifkaasoo can siqatin yarwi can siqatin ruux kaloo siqaa ka warinayo sheekhiisna siqo yahay wayakuunu waxay noqonayaan asiqataani labadii ninee laguma kalsoonaa ee ninka daciifkii u dhaxeeyey ee midna raawiga daciifka ah midna sheekha daciifka aha qad laqiya miduu la kulmay axaduhumaa midkood alaakhara ka kale uu la kulmay weyse soo gaadhay waanay kulmeen fa ya'tii markaasaa wuu imanayaayo almudallisu ninkii mudalliska ahaa alladii mudalliskaasoo samica alxadiida xadiidka maqlay min asiqati alawali siqihii hore ka maqlay ayaa imanaya fayusqidu waa tuurayaa aldaciifa daciifkii aladii fi sanadi sanadka ku sugnaa buu meesha ka tuurayaa ka saarayaa wayajcalu lisnaada isnaadkii wuxuu ka yeeli can shaykhihi iqati shaykhiisii iqada ahaa oo can iqati haanii iqihii labaad kaba warin bilafdin muxtamil haddii xataa halkaas samaaci jiray samaaci